bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhammaantan akhyaarta golaha waa idin salaamaya halkan waa golaha naytiya sigista golaha shacabka soomaaliyeed waad uga barateen barnaamijyo waxtaru le fikir korinta bulshada soomaaliyeed barnaamijka caawa halkan ka bixi doona golahan wuxuu ku saabsan yahay fikrad ay soo jeediyeen aqoon-yahano soomaaliyeed oo codsaday in soomaaliya la geliyo waxa loo yaqaano tranship ama xornimo gaadhsiin dabcan horey waxa u dhacday arrintani horey u dhacday oo dhulkii soomaaliyeed ee looran jiray italiya somaliland ama hadda loo yaqaano koonfurta soomaaliya ayaa dowladda talyaaniga soo maamushay muddo toban sanadooda oo xornimo gaadhsiin ahayd abril kowdeedii kun sagaal boqol iyo kontonkii ilaa julaay kowdeedii kun sagaal boqol iyo lixdankii kadib markii dowladda ingiriiska ee soomaaliya wada xukumaysay oo qabsatay soomaaliya oo dhan dagaalkii labada adduunka kadib kun sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii bay ingiriiska marka laga wareejiyey intaa wada hadaladaa socday waxaynu barnaamijka insha allah ku lafagoraynaa inay haboon tahay hadda in soomaaliya la geliyo xornimo gaadhsiin tarasii macnaheed waxa weeye waa xornimo gaadhsiin waxa loo baahay waxa loo baahan yahay ma tahay dadka arrintan u ololeynaya oo ay ka mid yihiin afyara cabdicilmi iyo maxamed xaaji ingiriis iyo dhowr aqoon-yahaan oo reer galbeeda oo qoraallo ay u gudbiyeen united nations kaga codsaday in soomaaliya la geliyo tranship oo hay-adihii dowladda dib loo dhiso oo master keating ninka la yidhaahdo hadda oo u n ta u jooga soomaaliya madaxweyne laga dhigo dhowr qof oo ay ka magaca ka carabaabeen yusur abraar iyo maxamed cabdiqaadir iyo dhowr qof oo kalena ay noqdaan administrators ama maamulayaal hadda waxa weeye dadka ayaa aaminsan in soomaaliya ay ku jirto gumaysi oo la yidhaahdo wax amisom lasoo hubiyey sida awgeed ay habboon tahay waxay kale oo daliil ka dhiganayaan dowladda hadda meesha ka talinaysa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ka yahay inay tahay dowlad musuq maasuq iyo burbur soomaaliya oo horseeday ayna ahayd litmas test waxa la yaqaano ama tijaabo lagu sameeyey in soomaaliya dowlad hanan karta iyo in kale barnaamijku wax idin daadiinaya anigoo maxamuud cabdalle abwanka waxaa laga dhegeysan doonaa caalamka oo dhan insha allah baraha internetka golaha naysisigisi dotcom arrimaha dotcom puntlandis sadaal iyo kuwo kaloo badan insha allah marka hore insha allah waxa weeye waxaan insha allah u yeeri doonaa professor sabir insha allah oo inaga shahil bixin doona macnaha ay macnaha uu huwan yahay waxa la yidhahdo trustship ama xornimo gaadhsiin sharciyadeeda ma loo baahan yahay dad dawlad iyo dastuur leh trustship ama xornimo gaadhsiin xilligan ma la gelin karaa waxaan aadidi ka codsanaya insha allah maadaama ay tahay fikrad ururin waxa weeye combyuterka hor fadhiya insha allah aniga ayaa muudka idinka soo qaadaya qofkaana u yeedhaya marka fikirkiisa insha allah shan shan daqiiqa idin siinaya professor sabir waad imaqlaysaa waa ku maqlayaa abwaan maxmuud
waxaan rabaa marka hore inaad weydiiyo bal mar inaad inaad noo dulmarto tarashib ama xornimo gaadhsiin macnaheedu waxa uu yahay iyo inay tahay wax haboon waktigan xaadirkan joogo
horta marka arrintan golyaal badan baa looga hadlaa wax bilowday ninety fourkii sidaa qoraalada ku haysataan oo qolooyin takrisaad ku sameeyey arrimaha soomaaliya iyo is yiraahda ama ay yihiinba kuwo dhundurulo arrimaha soomaaliya qaar wadaniyiin iyo qaar shisheeyaab marka qoraaladaas websiteyadoo dhan bay ku jiraan ilaa haatan hadda qolo cusub baa kusoo biiraysa magacadooda iyo arrimahaas waxban iyo waxay qabaan iyo waa wadaniyiin iyo shisheeyaba laakiin arrinta trustshipka iyo taariikhda soomaaliya ku leedahay iyo waxay tahayba waa waxaynu ka wada dhanagsanahay marka ugu horreysay waxaa la geliyey dhulka somalilan uu talyaaniga gumaysan jiray trusty territory of somalilan oo ah ama qeybta talyaaniga soomaalida uu ka gumaysan jiray maxniyadda dhulka soomaaliyeed ama afcarabiga lu yidhaha wasaya ayaa la geliyey ama magacii aada marka talyaanigu gacanta loo geliyey oo laoran jiray administratione fudisaria oo ahaa siduu maxamuud iin ku sheegay kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii ilaa lixdankii waxaan ogsoonahay dhulkeena soomaaliya markii dagaalweynaha looga adkaaday qolooyinkii isbahaysiga jarmalka iyo talyaaniga iyo jabaan iyo markii looga adkaaday baa dhulkeena soomaaliya waxaa kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo koodii wada qabsaday ingiriiska markaas dhulka soomaalidu ama somaliland iyo dhan waxay soo gashay gacanta dalka ingiriiska oo ciidamada koonfurta qabsaday waxaa ugu xoog badnaa ciidamadii ingiriiska ee ciidankii afrikaanka ee koonfur koonfureed ama qaybtii looran jiray east african campaign ee second world war ama dagaalweynihii labaad ingiriisku aada buu jeclaa inuu soomaalidoo dhan isku hayo xataa waxaynu maqli jirnay dhulka soomaalida soomaali galbeed ama ogaadenya magaca loo yaqaan waad helaysaan soomaaliyihii haddii hawd iyo reserve area waa waktiyadii la baxshay kabacdi baa la baxshay marka soomaaliya waxay u muuqanaysa n f d ilaa labadii gobol ay midoobay ee waqooyiga iyo koonfurtaba inay ingiriisku doonayay haddii soomaaliya tarasiib la geliyo inay hoos imaan doonto laakiin ma dhicin waxaa loo doonayey tarasiibku waxaa qaybta somaliland ee koonfureed waxay dalbadeen soomaalidii markay yimaadeen ergadii jimcadda qurumaha ka socotay dowladihii kala duwanaa oo kuwa dhexdhexaada iyo kuwa horumarayba waxay soomaalida dalbadeen in gacanta loo geliyo dowladdii talyaaniga marka arrintay markaas tarasiibka loogu doonayay soomaaliya in loo geliyo waxa weeye in la gaasiiyo madax bannaani iyo inay isxukumi karaan inay waxbarashada helaan inay administration helaan waxyaalahaas dad badan baa waxay yidhahdeen dhinaca waqooyiga waa arrin ka laciibsaneyd arrintuu talyaaniga soomaalida gaarsiiyey tobanka sano oo loo dhiibay marka tobankaas sano waxay ahayd xaaladii xaaladeeda iyo yaa haystay soomaaliya markaas baan ka hadli doonaa qodobka soomaaliya maanta ma u baahantay tarasiib mase uma baahna marka haddaan taariikhdaas dib ugu noqono dadka ku noolaa waktigaas inta badan way xijaabteen inta ka nool way ku sheegi karaan magacyadii iyo dadka xukumi jiray iyo xaaladda soomaaliya siday ahayd iyo waxbarasho horumar taaliim waxayna gaarsiinayn iyo sidayna ahayn iyo waxay naga soo kiciyeen dowladda talyaaniga waxay bilaabatay trashiibka soomaaliya kowdii abril kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo kowdii waxayna lagu ebiyey july first nineteen sixty waxayna hoos imaanaysay soomaaliya u n trusty territory ka mid ahayd soomaaliya talyaanigu wuu maamulayay waxaynu garan karnaa dadkii ayaanta koowaad oo talyaani gacanta loo geliyey waxaa xukumayay nin la oran jiray fornari giovanni fornari abril koodeedii ilaa febraayo saddex iyo labaatankeedii kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo saddexdii waxaa xigay nin kaloo enerco martino la oran jiray febraayo saddex labaatankeedii ilaa konton iyo toddobadii ninka saddexaad oo xukunka qabtay wuxuu ahaa markaas ninkii labaad oo martino markuu xukumayey baa la soo jeesay lana meel mariyey qof soomaaliya inuu maamulka qayb weyn ku yeesho prime ministerkii allahu naxariisto cabdullahi ciise baa konton iyo lixdii ilaa lixdankii gacanta ku hayay dhinaca maamulka soomaalida oo maaragtay governe somalo ama j s halkaas ayay ka dhalatay martino waxaa ku xigay ninka looran jiray isku magaca koowaad ee enerco ancelotti oo kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo toddobadii ilaa konton iyo sideedii waxaa xigay ugu dambeeyey ilaa xornimadii first july oo july afar labaatankeedii ilaa july oo konton iyo sideedii ilaa july koodeeda lixdankii mario di stefano ayaa xukumay waynu garan karnaa waxay kusoo kordhiyeen iyo xaaladeeni siday ahayd iyo soomaalidu maaragtay dhaqdhaaqii xornimadoonka waagaas waktigii s y ishu ka dhalatayna waxay waktigii ingiriiska haystay ayay ahayd laakiin xoogeedii iyo xornimadoonkoodii iyo doonistii iyo soo dedejintii farsi july inay timaado waxaa qaybta ugu weyn lahaa xisbiyadii ugu weynaa xisbigii dhalinyarada soomaaliyeed ama s y l marka haddaad fiiriso xataa waktiguu talyaaniga xukumayey inkastoo u n o ga aan hoos imaanaynin waxaa lagu maamulayay calanka talyaaniga ilaa laga gaaray abril kun iyo sagaal kowdeedii kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii ilaa kun iyo labaatanki octoobar nineteen kun iyo sagaal boqol konton calanka talyaaniga ee dalka soomaaliya o dhan ka dul dalka soomaaliya ee qeybta koonfureed ee talyaaniga haysan jiray ka dulbabanaya calanka talyaaniga waxay noqotay ko iyo labaatanki octoobar kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo afartii ilaa xornimada qaadan waxaa lagu soo kordhiyay calankii jimcadda qurumaha halkaas waxay soo dedejisay inayna xornimada qaadan marka maanta xaaladeena soomaaliya ina haysata waan garan karnaa dhibaatada meeshay gaarsiisan tahay waan garan karnaa dhaqaale burburka waan garan karnaa inta dowladdii soomaaliya meesha ka baxday dowladihii dhashay ama madaxweyneyaashan gobollada magacyada leh iyo baarlamaankaas aada u fara badan oo adduunka uusan ka jirin tiro baarlamaan iyo tiro madaxweyne iyo tiro xildhibaano adduunka meelay ka jirta ma jiro soomaaliya ka jira haddana waxaan usii gurbaantumayna inaan sii kordhino meesha aan qof kastoo soomaaliya oran karo tirada baarlamaanka oo hirshabeelle ayaa soomaaliya ka badanba marka loo fiirsho dhaqaalaheeda awoodeeda iyo maamul dowladeed adduunku wuxuu u socdaa inuu qofka aadamiga awoodda weyn siiyo meeshii maamulka dowladda uu awoodda badan qaadanaysa dhinaca reer barigana saasay u socdaan dhinaca reer galbeedkana saasay udaa bal fiirsha waxaynu arkaynaa tiradeenna dadkeenna iyo madaxdeenna iyo xafiisadeenna iyo wasiiradeenna iyo waxyaalahaynu maamulka ku kharash garayno aynu ku hilmaanay waxyaalaha asaasiga ah oo shaqo abuurka jidbixintii badaheenna la dhacayo shaqooyinka soomaaliga o dhan la qaadanayo xataa aynu maamuli weynay inaan ilbaab yar ama madaxda soomaaliya ilaalino oo aan u keensanay markaasaan dhinacii maamulka sii xoojinna marka khaladdaad weyn marka arrimahaas jiro xanuunka badan iyo qofka soomaaliga dhiiggiisa la daadinayo qofka aadamiga naftiisa mar buu leeyahay kan madaxa iyo kan kaleba naftana waa isku miisaan weeye marar qaarkood aan aanu arkayn taas marka taas ayaa keeni kadha in badan soomaalida inay yidhaahdaan wax kastaa dhaceene hanala geliyo tarashiib hanala geliyo maaragtay wasaayid hanala geliyo marka tarashiibka see ku yimi yaa keenay wuxuu ku dhashay tarashiibka adduunkaba wuxuu ku dhashay qolada jimcadda qurumaha jaartarkeeda toddobaatan iyo shan qodobkiisa ayuu ku dhashay waxayna abuureen u n o trustship council golaha wasaayada ee jimcadda qurumaha midoobay halkaas ku yimi oo ujeedadeeda tahay dadkii in la gaarsiiyo madax banaani iyo ismaamuli dal aan xor ahayn soomaaliya maanta waxa weeye dal xora waa naqaani si aan isu maamulno laakiin waxaa naga maqan madaxdii maamul lahayd amnigii dalka sharaftii qofka soomaaliya kor loo qaadinaa qofka aadamiga dhiiggiisa iyo dhiigga kuwa maamulaya inay isku mid yihiin marar qaarkood inuu falli badan yahay ninkaas tirada badan ama gabadhaas tirada badan oo shacbiga soomaaliga ah inuu ka fadli leeyahay ninka maamulaya oo madaxda wa maynu garanayn kulligeena inuu ayagu ka hoos baxnay inay iska leeyihiin awoodda kama damaysta ma garanin marka qodobkaas konton iyo toddobaatan iyo shanaad u n f ayaa jideeyey iyo dhisayna u n f trustship council ujeedadeeda tahay in la gaarsiiyo dal aan xor ahayn aan ismaamuli karin aan garanayn aan iskuwaad lahayn aan jirar lahayn aan horumarka adduunka la qabsan karin in la gaarsiiyo waxaana arrintaas tan looga dhigay ujeedooyinka tarsiibka qodobka sideetan iyo sagaalaad ilaa sagaashan iyo koowaad ee jimcadda qurumaha oo ujeedooyinkaas oo in la horumariyo dadka maanta soomaaliya ma tahay ceynkaas markaasna tarashiib haddaad gasho ee soomaalidu gasho waxaa loo jid leeyahay in soomaaliya dalka lagu daro in soomaaliya dalkii lagu soo ceshay madax banaani la siiyo saasay noqonaysaa marka heerkaas ma gaarsannahay maanta maynu gaarsin waxaan nahay dal xora waxay noqonaynaa dalka ugu horreeya tarashiib la geeyey oo caynkaas oo afrika daldabaan loo soo jeshay waa ka dhidhiyeen inaysan shaqaynin koonfurta suudaan baa loo soo jeestay dalal kale loo soo jeedin doona haddii la rabo laakiin arrintaas waxa weye hor wax hore u dhacay ma jiro dal xura oo arrintaas la geliyo marka waxay ila tahay arrintaas waan ogsoonahay xaaladda jirta oo dhibaataysan laakiin waxay ku xiran tahay dadka soomaaliyeed inay u noqdaan gumaysi cusub oo ay maamulaan ama dal loo dhiibo ama jimcadda waruumaha ay maamusho ama dalal weli jira ay maamulaan marka dal hora ama haddaan dhahaa dalkayga soomaaliya uma galmo iyo in loo soo jiiso tarasi laakiin waxaa jirta aan aada u qabirinayo dadka soo jeedinaya dhiidhigay ka dhiidanayaan xaaladda maanta jirta in xaaladda jirta laga samata bixiyo ooy gudaha iyo dibaddaba laiska kaashado oo isbeddel weyn uu ka dhaco oo dal soomaaliya oo la aqoon jira uu dib u soo noqdo oo xornimadiisa aan laga qaadin aan gorgorta la gelin macnihii trasiibka kontameeyadii waatii iskuulaadkii naloo suubiyey marar qaarkood markaad riboorka akhrisid oo evaluationka lagu suubiyey dalal kaloo africa xornimada toos loo siiyey soomaaliya way ka horumarsan tahay xataa waqooyigii soomaaliya ayay ka horumartay trasiibka wax weyn buu u keenay inkastoo intaas wada keenay waxyaalo badan oo dibadhaca ayuu keenay tobankaas sano oo ah dhinaca horumarintii waan ismaamuli karnay laakiin waxaan garanay inaan malageliyo tobankii marka annagoo intaas xor ahayn intaas wax garanayno oo maanta soomaaliya waxaa la geliyay qarqarsiiyi qarqarsiiyo qarqarsiiyaa la geliyey sida orka loo qarqarsiiyo kale war iskari soomaaliya miyaan ilaalin karin iska keenay laga dhidhinayo iskariga soomaaliga markuu baaro iskari ajnebiga marka arrintaas halkaasaan u gudmaraya abwaan ibraahim waa kugu soo celinaya
aada iyo aad baad umahadsan tahay waad maqlayseen professorka siduu inoogu kala dhigdhigay oo inoogu abaqaaday mawduuca ku saabsan waxaa la yidhaha madax banaani gaadhsiinta ama tarashiibka soomaaliya loo soo jeediyey waxyaalaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah arrin maxaa la yidhaha uguba oo ay ka mid tahay waddan xor ah waddan maxaa la yidhaha dastuur leh oo dawlad leh in maxaa la yidhahdaa la yidhaahdo waxaa la gelinaya trustship xukuumad iyo dawladna inaad kala garataan waan idinku boorinayaa xukuumad markaan dawlad ka hadlayo dawladdu wax had iyo jeer magaranaysa waara oo jira weeye waxyaalihii uu keenay isbedelkii maxaa la talyaaniga markii soomaaliya loo dhiibay soomaalidu xagga ingiriiskay u iilanaysa ingiriiskay rabtay talyaanigu argosi buu sameeyey aswaal baa xidhay dhibaatooyin badan buu sameeyey waxaa kaloo jira oo hadda professorku inoo bidhaamiyey kala duwanaanshihii tarashiib koonfurta la geliyey wuxuu keenay labada qaybood kala hormaraan burburkii soomaaliya waxaa la waxyaalaha horteeda bay ka mid ahayn kala duwanaanshihii ama